Dr. Qarax kusoo dhawow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.
wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad aa u mahadsantihiin idaacadda alfurqaan waana ku mahadsantihiin booqashadiina na soo booqateen soo dhawaada Dr. marka hore waxaad noo qeexdaa dabaal iyo waxa ay tahay caafimaad ahaan marka loo eego.
Eh, waa su-aal muhiim ah koleyta dad badan caawa dhegeysana waxay leeyihiin doctoorka caawa dabaasha muxuu kasoo doonay laakiin dabaasha caawa waxaan rabnaa inaan caafimaadka ayadana soo gelino insha allahu tacaala dabaal waxaa la dhahaa waa shaqo ama ficil ka dhaca jirkoo dhan qof shaksina uu samayn karo kooxna ay samayn karaan biyaha dhexdooda lagu sameeya la dhahaa dabaal taasoo jirkoo dhan uu ka qayb qaadanayo hadday tahay eh, lugihii madaxii gacmihii murqahoo dhan ay ka qayb qaadanayaan aa loo yaqaanaa dabaal si ka duwan acmaasha kale ka duwana loo sameeyo Eh, dabaasha meelaha ay ka lagu dabaasho kale waxaa kamid a webiyada lagaha badaha iyo barkadaha khaaska loo yaqaano swimming poolka shareecada meesha uu ka taagan yahay dabaashan waxaa kamid a xadiid uu soo saaray imaam eh, nisaa'i iyo tabaraani iyo khayrkood bay soo saareen nebigu wuxuu leeyahy sal slam shay walba oo xuska ilaahay ka maran waa lahwi markii laga reebo afar afarta waxaa kamid ahaa dabaasha marka dabaasha waa wax muhiim ah shareecadana halkaasi geysay oo lahwi maba ahanba Dabaashu maxay kusoo kordhisaa jirka bini'aadamka?
ee aad iyo aad aa u mahadsan tahay dabaasha jirka caafimaad bay u leedahay ee caafimaadka ay u leedahana sistami ahaan uga sheekeynana kow sistamka u horeeya loo yaqaano cardiovascular system ama sistamka wadnaha iyo xididada iyo dhiigga wareegiisa quseeya waxay ka qabataa shaqadan soo socota kow waxay kor u qaadaa kobcisaa wareega dhiigga labo waxay yaraysaa cudurrada ku dhaca wadnaha sida stroga iyo iyo dhiig karka stroke waxaan ka wadnaa inuu xidid uu furmo dhiigana meesha uu wado uu ka leexiyo stroke lahaa habka neef mareenka kaleeto ama respiratory systemka waxay kordhisaa ama dhistaa sambabada hawada qaaditaanka ay qaadayaan way u dhistaa si sambabada u- a- u noqdaan sambaba dhisan oo adag haddaan aadno systemka loo yaqaano musculosyst- musculoskeletal system murqaha iyo qolfoofta jirka ee ayadana waxay ka qabataa shaqooyinka soo socda waxay ka hortagtaa cudurrada ku dhaca ee loo yaqaano thu- rheumatoid arthritis sida fibromyalgia waxay kaloo wax ka qabataa strains of muscles murqahay qaweysaa oo ku dha- oo murqaha dhabarka iyo wax badan ka tartaa waxay kaloo kor u qaadaa flexibilityga in muruqa uu noqdo muruq kala jiidmaayo oo meesha la rabo loo isticmaali karo almiitadan hadhow s- si fiican u qaadanaya waxaa kale ay wax ka tartaa almiito kasta qofka uu sameeyo wax high impact injury macnaha dhibaato waxay u geysataa culus jirka maadaama qofka uu boodboodayo cirbihiisa dhulka uu ku garaacayo ee kala goysyada oo kaleeto cinjiraa ku jiro cinjirkaas u dhexeeya labada lafood waxaa gaaraya culays way isxoqayaan lafahan loo yaqaano lafdhabarta ama faqaariyadka ama vertebral ama loo yaqaano durdurta soomaalida ay dhahdo ayagana waxaa ku jiro cinjir loo yaqaano eh, disc vertebral disc diski asaga ah mar walba qofka uu boodboodayo labada lafooda u dhexeeya way garaacayaan marka waa almiitada ugu fiican oo aan lahayn inay lafaha isgaraacaan faa'iidaasay leedahay waxay kaloo leedahay eh, coordination coordination balance and posture oo ah dadka dhadhacaya oo cudurrada sida alzemiya iyo Parkin- parkinsonismka cudurka asaasiga la yihahdo ama cudurka la yihahdo leeleemada labadaas cudurba qofka waxaa ka dhuma isku xirka iyo wada shaqaynta jirkaa dhuma kadib uu qofka dhadhacaya marka isku xirkaasna way ka qayb qaadataa wayna u fiican tahay waxay kaloo wax ka tartaa scoliokifosis dadka lafaha dhabarka ama tuurta yeesha ayadana way u roontaa waxay kaloo wax ka tartaa lower back muscles ama disc herniation dadka xanuun ka qaba lafdhabarka lafdhabarka murqihiisa xanuunayaan ama diskiga hadda aan ka sheekeyn ama cinjirka asaga ah uu soo baxay uu ka soo baxay ee, labadii lafood ama labadii durdur oo iska saarneed ayagana waxbuu ka taraa haddaan u imaano systemka loo yaqaano ama aan ku sii daro weight loss miisaankana way ka ridaa taasoo lafaha culays ku haysay systemka la yiraahdo central nervous system ama dareemada qofku waxay u keentaa hurdo wanaagsan inuu helo inuu abiteedku u wanaagsanaado inuu qofka welwelkii stresska u ka baabaa maadaama ay tahay een, almiito Dr. maadaama aad sheegtay inay faa'iido caafimaad leedahay dabaasha, ma jiraan dad ay takhaatiirtu u qoraan dabaasha.
aad iyo aad way jiraan dad loo diro oo dhakhtarku uu u qoro laakiin swimming markaan ka hadlayna swimming daawayaashu as, as, as physiotherapy macnaha waaba qayb ka mid a caafimaadka waa qayb laisku daweeyo marka dad loo qoro way jira dadka waxaa kamid a loo qoro dadka qaba een, kala goysyada xanuunada ka qabo dadkaasoo laga baqayo haddii almiita kale loo diro inuu dhaawac ay ku- oga- uu kala kulmo almiyatadaas ayada ah waxaa loo qoraa dabaasha maadaama ay tahay almiyito waxaa kaloo loo qoraa dadka jabka kasoo kacay sida dadka bowdada ka jabay sinta ka jabay lafdhabarka dadka ayagana waa loo qoraa si ugu socod bartaanba socodka koobaad biyaha dhexda lagu baraa maadaama jug aysan gaaraynin Ee, dadka qaba dhiska haniation oo ah cinjirka ku jiro ama dhiskiga ku jiro lafahan lafdhabarka ah isa saaran oo xanuun lafdhabarka xanuunka keena ah waa loo qoraa ayagana waxaa kaloo loo qoraa dadka insomnia hurda la-aanta ah waxaa kaloo loo qoraa dadka abitiid la-aanta ah. waxaa kaloo loo qoraa dadka obesitiga ama cajalka uu zaa'id yahay say u yareeyaan ilaa maadaama ay almiito tahay waxaa kaloo loo qoraa dadka qaba parkinsonism and alzemia oo ah cudurka leeleemadii asaasiqa iyo kuwo badanoo meesha aanu kusoo koobi karin dabaashu ma adeegsataan isbitaal ahaan haddiise ay jirto sharaxaad naga sii Een, aad iyo aad u mahadsantahay dabaasha maadaama aan dad baa loo qoraa isbitaalka wuxuu soo kordhiyey qeyb dawaal ah qeybtaasna waxay ku taallaa isbitaalka guud ee jirib general hospital ee sifada meeshaas haddaan faahfaahino waxaa ka mid ah waa barkad dherarkeeda uu yahay ballaceeda iyo dherarkeeda labadaba ay yihiin labaatan mitir lagu dhufto toban iyo shan mitir Een, meeshaas oo qaada shan iyo toban bukaan dhakhtar u qori karo hal mar ay wada dabaalan karaan ayada marka waxaa loo sameeyey saddex qaab oo ah qofka horeba moolka ma galayo meel waxaa jirta la yidhaha shallow hal mitir iyo labaatan hal mitir iyo labaatan uu qofka ka bilaabaa meel waxaa ku xigta loo yaqaan slob oo ah hal mitir iyo sagaashan sentimitir Eh, waxaa kusii xiga meel mool ah oo laba mitir iyo bar ah intaasba qofku hadba qaybtuu rabo yuu ka bilaabayaa waana isbitaalka meesha ay ka furan tahay qalabna wuu yaalaa dadka loo kala xiraayo oo loogu talagalay qofka in lagu tababaro lagu almeyteeyo doctor dadku waxay isweydiin karaan baraag biyo lagu shubay sowma wasaqoobi karto sow cuduro lagama qaadi karo intay caafimaad la raadinayay Ee, su-aal aada iyo aada muhiim u ah waaye ummaddan ay ku fakarayso haddiiba meel barkad oo dadkan iskugu geeyo magaaladan deegaankan ay ku cusub tahay qofka waxaa kusoo dadegaya soo meeshaas ma noqonayso meeshii cudurka faafinaysay bedelkii dadka lagu daweyn lahaa waa waa la dhihi lahaa haddii qodobadan la weyn lahaa marka istaalku tillaabooyin buu qaaday tillaabooyinka waxaa ka mid a kow ee qofka meeshan ku dabaalan horta check up ama waa in la fiiriyo la hubiyo maqaarkiisa madaxiisa cidiyihiisa haddii intaba cudur laga helo ma gelayo dabaashaas barkadaas ma tegayo tillaabada kaloo la qaada waxaa ka mid a qofku inuu qabaysto intuusan dabaalan ka hor tillaabada la qaaday waxaa ka mid a qofka dhar qaas baa jiro oo lagu dabaalanayo oo nadiif ah ma aha kii lagala imaaday suuqa iyo xaafadda tillaabada kaloo la qaada waxaa ka mid a in kaloriin lagu shubay biyaha habeen walbo tillaabada kaloo la qaada waxaa ka mid a biyaha in loo sameeyey meel ay ka soo galaan iyo meel ay ka baxaan oo biyo mar walba raagaya ma aha marka waa biyo mar walba nadaafadooda iyo tax- laga taxadaray oo laga hortagay cudurka inuu ku dhex faafo ilaa waxaan waxa soomaaliya hadda ku cusub hadday tahay wilaayaadka adduunka kama cusbee waa nolosha ka mid ta dabaashan ma bulshada oo dhan ayaa u siman marka loo eego qaabkaad u qorshayseen tusaale ahaan caruurtii haweenkii iyo raggii bal halkaas sharaxaad naga sii Een, aad iyo aad aa u mahadsantaa bukaan markii la dhaho waa bulshadoo dhan ilaa qofka xanuunsan hata cudurrada aan soo sheegay rag bas kuma dhacaan dumarna kuma dhacaan caruur basna kuma dhacaan bulshadoo dhan bay ku dhacaan marka cudurradaasi dhakhtarka uu- uu uu dabaasha u qorayo qof walba oo bulshada ka tirsan rag iyo dumar caruur kulli waa way dab- way dabaalanayaan marka s- sida loo kala ilaalinaya marka waxaa la isweydiin karaa ama ragga dumarba see loo kala ilaalin waxaa loo kala ilaalinayaa dumarku waxay leeyihiin waqti qaas u ah iyo tababaro dumar ah gabar wax tababaraysaa jirta maclimad ah oo qaas u ah iyo waqti qaas ah raggana waxay leeyihiin tababare rag ah oo haddana qaas u ah waqtigooda marka laba waqti kala yihiin isku waqti ma aha way kala xijaaban yihiin isbitaalka shaqadiisu waa waqtiyo cayiman oo la yaqaano marka laga reebo qeybta heeganka ah ee xaaladaha degdega ah marka dabaashu ma waqti cayiman ayay leedahay ee aad iyo aad aa u mahadsanta waa su-aal saxa xilliga xilliga marka waxaa weeye een, horta sida caafimaad ahaan saddex maalmood isbuuci qofku inuu dabaasho iyo caafimaadaan fiican taasoo u dhiganto labayo toban tooka bishii ama labayo toban maalin halkii tookana waa hal saac oo waqti la iskaga jiraya ma aha marka timeka wuxuu ka bilaabanayaa subaxii ilaa habeenka afar saac intaas bay furanta ugu dambeyntii doctor qorax cabduqaadir maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhegeysanaysa waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah ee dadka muslimiinta ah ee khaasatan ku nool wilaayaadka wuxuu horey isbitaalka guud ee degmada jilib uu u ballanqaaday qayb kasta oo baahida caafimaadka inuu iyo si tartiib tartiib ah u keeni doono haddana waxaan u sheegaynaa ummadda in la- qaybtii physiotherapy-ga ay diyaar tahay marka talooyinkan siinaa waxaa ka mid ah ee dabaashu waa qayb ka mid a daaweynta la qoro marka cudurrada ugu daran hadda soomaalida kusoo badatana waxaa ka mid ah discahaniation dhabar xanuunka uu keenayo cinjirka u dhexeeya lafaha dhabarka maadaama fadhiga uu badan yahay marka swiminka hadda waa diyaar wilaayaadku diyaar u yahay waxaa dhici jirta marka hore qofka in loo diro xamar dhakhaatiirta xamarna ay usii diraan ay dhahaan iskaan saaraan kadibna ay dhahaan dabaalbad u baahan tahay, dibadaha u aad hadda marka wixii dibadaha loo aadaya maanta wuxuu ku diyaarsan yahay wilaayaadka waa nimco ilaahay ha laga faa'iidaysto aad iyo aad waa mahadsantiin